haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal afafka nool ee dunida lagaga hadlo kan soomaaliduna waa ku jiraaye waxaa ka buuxa macno ahaan erayo aad isugu dhow oo qoraaga iyo warbaahiyuhu ay kolkol isku beddelan karaan kolkolna inay isku beddeshaani aanay suuragal u ahayn taasise waxay rabtaa erayada caynkaas ah cidda adeegsanaysaa inay kala garan karto waxa yar ee u dhaxeeya amaba ay ku kala duwan yihiin arrintaas ayaa igu soo dhacday maalin dhexdaasa mar idaacadaha af soomaaliga wax ku tabiya middood aan ka dhagaystay war ku saabsan ardo baranaysa kasmada daryeelka caafimaadka xoolaha oo inay wax ka soo kororsadaan darteed loo geeyey xero diyaad badan lagu ururiyey weliyihii ayaa dabadeed wararkii uu maalintaa dadweynaha u tabinayey intuu midkaa u hormariyey wuxuu ku yidhi ardo magaalo heblo ku barata cilmiga daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa waxaa la geeyey xarun diyaadka lagu xanaaneeyo markaas baan isweydiiyey oo ma dhabbaa in xaruntaa diyaadka lagu xanaaneeyo dabadeedna inaan haa isugu jawaabo way ila ahaan weyday maxaa yeelay marka horeba xanaano waa eray korinta iyo daryeelka carruurta u gaara guud ahaanse loo adeegsan karo cid walba oo loo rabo nolol dambe oo wacan laakiinse aniga iyo adiguba waan ognahay diyaadkii ardada loo geeyey in xeradii uu ku jiray aan xanaano awgeed loogu hayne ujeeddadu ay tahay inta halkii saasbaad iyo biyo lagu siiyo in ukunta laga daldasho hilbihiisa laga ganacsado qofkii meesha ku soo urursadayna markuu doono kolba intuu mid la soo baxo uu mindida saaro waase dhab oo diyaadka sidaas xeryaha loogu hayaa wuxuu helaa daryeel caafimaad biyo iyo cunto u gaara oo badanaa wasado casri ah lagu soo farsameeyey markii si loo eegana isaga ayaa ka ayaan badan dhiggiisa bannaanada ka qaraabta waase ka cimri gaaban yahay kolkasoo ma fiicnaateen ayaan is-idhi weliyuhu inuu yidhaahdo waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu kobciyo amaba lagu naaxiyo halkii uu ka yidhi waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu xanaaneeyo dulucdu waxay tahay xanaano kobcid iyo naaxin waa erayo aan kala fogaynoo ciddii aan sii dhuuxin isugu mid noqon kara halkaanse markii loo fiirsado dhacdadii uu weliyuhu tabinayey labada dambe ayaa ku habboon haddana waa laba eray oo macno ahaan isu dhow asi aan la isku beddelan karin sidaa awgeedna loo hurtilayahay in loo dhabbo galo midba adeegsigiisu halka uu ku habboon yahay labadaas eray midkood oo ah nugul ayaan maqlay isaga oo meel aanu geli karin lagu kakabinayo warna lagu tabinayo waa bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay iyo barabixii gaalkacyo ka dhacay barabixii boqolaalka qoysi ay dibadda uga yaacday waa maalmihii magaalada iyo hareeraheeda ay ku dirirayeen laba qolo oo boqolkii gu ee u dambeeyey agagaarka ceesha baraxley iyo bardacad wadataal ku ahaa laba qolo oo weligoodba aan gudaha magaalada dagaal ku dhex marin soohdin kala qaybisa aan waqoodba yeelan inay u baahan yihiinna aan dareemin xagaal iyo xidid bay ahaayeene laba qolo oo miyirbeelka ay soomaalidu la saxariirsan tahay uu dhexdooda dab ka shiday federaalnimo aan fare ka qodnayn laba qolo oo dhowaan lagu kala fogeeyey dabadeedna dagaal mooyee si kale oo ay ku wada noolaadaan laga madoobeeyey waxbase yaanan taas ku dheeraane aan ku noqdo ereyga nugul oo soo galay warbixin uu nin wariye ahi kaga faalloonayay barabixii dadweynaha magaaladaas la baday kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur dirirtii ognayd ay kala cararayeen haweenay dadkii qaxayay ku jirtay oo uu waraysanayay ayaa si kooban oo aftahannimo ku dhan tahay waxay ugu marisay silicii iyada iyo waalkeed ay maantaa ku sugnaayeen waxay ku tidhi meel aan u irkanno eedow ma naqaan habeenkii waa dhada iyo dhaxan dhalaartiina waa celid iyo cagagubyo haddaad nugul maqashana waa annaga waa dumarka iyo carruur si walba oo kale waan ugu bogeey meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo carruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay maxaa yeelay waa erey u gaara qaybo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sida looda idaha iyo gammaanka waa xoolaha kuwa ugu jilicsan ee jilaalka dheeraada aan adkaysiga u lahayn laba ilaa afar maalmood wax ka badanna aan biyaha ka qadi karin sidaa daraaddeed shaki igama jiro ereyga ay haweenaydu u jeeday asii ay ka ilduuftay inuu ahaa maato ama maati sida gobollada qaarkood loogu dhawaaqo isaga ayayna soomaalidu ku tilmaantaa xilliyada ad adag dadka inta ugu jiracsan ee daryeelka gaarka u baahan maxaa yeelay waa maato waa dumar iyo carruur dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduba maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ee badno